haatana dhegaystayaal caashe ibraahim aadan iyo barnaamijkii caweyska washington
degeystayaal mar kale barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkanna waxaan idinku hayaa nin uu xaaskiisa ka furay tuug waa dhacdo qosol badan oo aan goordhow idiin soo wado waxaan kaloo idiin hayaa waa fannaanka daa'uud xanfar oon caaw ah qayb xiise badan uguna dambaysa idinka hayo dhammaan dunida lagu nool yugu qiima dheeryahay dhaxanbarafaayo laguma oga damac kulaylkeede
waa caawa iyo caweyska washington dunida ka dhaca ma aha kuwo la soo koobi karo hase ahaatee qof kastaaba waxa uu ka sheekeeyaa tii isaga cajabisa saxardiid xaashi dhigaale oo ah dhegayste ku xidhan barnaamijkan caweyska washington kuna nool magaalada boorama ayaa jeclaystay inuu caawa la wadaago sheeko isaga ka yaabisay oo ku saabsan nin uu xaaskiisa ka furay tuug waa sheeko qosol iyo fariin culusba huwan saxardiid kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington aad iyo aad baad umahadsan tahay caashacuud aadna waan kuu salaamaya adiga iyo bahda kale ee v o a soomaali waad mahadsan tahay waana dhowahay barnaamijka waad la soo xiriirtay dadka ku xidhanna barnaamijka waa tahay sheekooyinkiisa la socda iyo madadaalada aanu ugu soo bandhigno dadweynaha maxaad jeclaan lahayd in barnaamijkan aad la wadaagto maanta barnaamijkan runtii anigu aad iyo aad baan uga taxanahay inta badan internetkan ka socdaayo xaggan borama inkastoo aysan lahayn f m xagga v o a da sooma qeybta soomaaliga waxaan jeclaan lahay inaan kala qeyb qaato laba sheeko maad ah haye kusoo dhawow adiga umahadsan runtii sheekooyin fara badan waan hayaa waktigo celiliya kolley toole labadan sheeko ayaan idinla wadaagi doonaa midda hore waxay tahay tuug telefoon xaday oo nin ka xaday haddana ninkii uu ka xaday xaaskiisa s m s ama fariinta gacanta looga diro kaga furay naagtiisii ama xaaskiisii hay hay xagee ka dhacda
sheekadan koreytoole waxay kamid tahay sheekada lagu loogu hadalhaynta badan yahay baraha bulshada beryahan dambe ana waxaan ka akristay dhanka facebooka marka sheekadaasaan jeclaystay inaan dhegeystayaasha la wadaago caaishay haye bal sheekada siday u dhacday bal si degan noogu yaro faahfaahi sheekadan runtii horta marka hore ninkan xaaskiisa lagaga furi doono ee tuuguu ka furi doonaay wuxuu ka shaqaynayey meel shirkad ah kadibna shirkadii uu ka shaqaynayay shirkadaha isgaarsiinta mid kamida ayaa telefonkiisiiba uu kaga dul tegay tuugtuna waad ogtahayo ma kala laha dee meel kasta way joogaan dunida ama shirkad ama bank ama meel kaste aad iyo aad aad iyo aad telefonkiibuu ka qaad deedna telefonkiibuu ka qaaday halkii oo uu la baxay kadib ninkii telefonkiisii u waayey wuu iska soo hoyday oo xaafaduu soo qabtay xaafadda markuu soo qabtay waxaa arkay xaaskiisii alaabtii xirxiranaysa oo shandadii dharkeedii ku urursatay haye maxaa ku dhacay markaasuu weydiiyey oo su-aashaad weydiisay mid lamid ah ayuu weydiiyey xaaskiisa wuxuu ku yidhi xaggeed qabanaysaa maxaa kugu dhaca waxay ku tiri sawdiga ay furay maxaa ii haray xaafadii hooyadii baan iska qabanayaa haye markaasay ugu jawa ugu jawaabay oo markaasuu yaabay oo ku yidhi telefonkaygiiba horta waa laiga xaday belistaje xaajiyo aan waca telefonkaygii marka t- sida lagu furayna wax kale maaha fariin qoraala looga soo diray telefonkiisii ilan telefonkiisiina waa laga xaday markaasuu u wacay ninkii tuugee telefonkii ka xaday oon simikaadhkii ka saarin ama siimkii uu ku isticmaalayay kadib wuxuu ku yidhi waar niyahow ma telefonkayga intaad iga xaday ayaad haddana xaaskayga iga furtay ee maxaad damacsan tahay haye markaasuu ku yidhi niyo ga- gabadha xaaskaaga anigu way wereriso soddon jeer bay soo wacday buu yidhi inaan telefonkaaga kaa xadaba mushkilad kale igu noqotay buu yidhi oo mar waxay igu tirahdaa la joogtaa ina waxay igu tirahdaa goor baad imanaysaa guriga yaad la joogtaa guriga hore u imow markaad guriga imanayso dukaanka alaab iga soo qad iga soo gad farmasiiga soo mar madaxay xanuunaya caawa farmasiiga hore u imo guriga waxaasay igu wererisay buu yidhi marka waa ku aamusu yiri
ha kadibna waxaan isiri buu yidhi u naxariisan ninkan waxaas oo dhan ma xamidi kare oo ka furnaagta markaasaan ku qoray buu yidhi s m s ama fariin xagga qoraalka ah waan ku furay haye marka si wuxuu yidhi ay dhibku kaaga khafiifo marka adiga sidaan kuu sameynay buu yidhi aniga gabadhan iska fur sidaan ku noolaan kari maysa buu ku yidhi haye haye markaa telef- telefoonkaygina ii soo celi ma ku yiri mise telefoonkiina wuu la sii tegay ninkii telefonkii sidii buu kula tegay ninkii laakiin dhibka kaga sii darnayd in telefonkiisa laga qaado waxay ahayd in xaaskiisii laga furay weliba haye marka xaaskii ma qanciye markii ugu dambeysay ha xaaskii waa u dejiyey si wanaagsan kadib aduu xaaladii waxay kusoo noqotay sideedii hore wanaagii kusoo noqotay laakiin waxay noqotay sheeko aad iyo aad ula yaab badan oo aad loo hadal hayo marka haddii telefoonka lagaa xado waa durbaba waa inaad ka gaartaa marka dadka ood fariimo u qortaa ood sheegtaa in telefoonkaaga lagaa xaday si loo ogaado fariimahan oo kale ha imiga ha imiga twitter cusub sheeko noocaasi lasoo baxeen marka digniin noocaasa ku wajahan aad iyo aad waa sheeko cajiib waxaan filayaa dhegeystayaal fara badanna oo barnaamijkan dhegeysanaya saxardiidow inay sheekadan si weyn iyagana uga heli doonaan fariinna ay u dirayso oo cashar wanaagsan ay siinayso ha aad iyo aad caisha
intiina la socotaa barnaamijkan caweyska washington labadii toddobaad ee lasoo dhaafay waxaa marti noogu ahaa fanaanka daa'uud yuusuf axmed oo ku magac dheer daa'uud xanfar heese qiimo iyo qisooyinba xambaarsanna barnaamijka noogu soo gudbiyey hase ahaatee qaybtan aan ku soo xirayo caawa waraysiga fanaanka daa'uud xanfar waa mid xiise gaara huwan oo aad ka dhex heli doontaan heeso idin taabta oo aan hubo in qaar badan oo idinka mid ah ay si weyn uga heli doonaan fanaanka waxaa magaalada muqdisho kula kulmay oo waraysiganna kula yeeshay wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle okay
naf jacaylku helo hoggaansaday sidii hayn heryadii ku raro harkiyo uu ka saaray hooygii oo habeenkii aan hurdaabalid adiga ku lambanahaye
waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee fankaaga ee aad baad u mahadsan tahay daawud xanfar waxaan rabaa inaan gebagebadii heestan la yidhaahdaa burji waxay ka mid tahay heesahaaga saameynta leh laakiin waxaa jirta hees la yidhaahda hilow oo dhowr jeerna aad fartii ugu fiiqday heestan hilow maxay ahayd staylow waxaa sameeyey saaxiibkay guddoomiyahaygana ah cabdiyaale caaqilka ummadda soomaaliyeed ayaa sameeyey ahna guddoomiyaha kooxda badda cas ayaa heestan sameeyey hilow anigaana codka sameeyey oo codkana ku qaadaya laxankana sameeyey ha marka heestan maxay ahayd hilow waa heesaha aan ugu jeclahay heesahayga oo aan aadka sida badan aan u xisiyey dadkuna ay ay jecel yihiin Eh, heestan maxay ahayd marka hilow waa hees aan aada u jeclahay waxay kugu dhiftaa hadda.
falkawaxuu xiise ku leeyahay dee inaad qaaddo iyo tan qaadaba isku kaa mid mid marka waxay ka bilaabanaysaa naf jacayl kugeloo hogaansaday ee sidii hayeyin heryadii ku raro heerkiiou ka saaray hoygii oo habeenkii aan hurdaba ledin ee adiga ku helan banae marka saasay ahaday
dee waa lagu taabto mar kale aada iyo aad doogihii hore hadba soo dekaama soo kacay waxbaa soo kacaya waxbaa soo kacaya marka waxbaan tabanayaa markan hay gabadhan marka xaggee bay joogtay way joogtaa boosaasay joogtay boosaasay joogtay dee fankaaga iyo dee jacaylka dhanna boosaas un baad ka dhigtaa halkaas dee waa meel qaramay weyse dee jacaylka haa, dee meel kalaa ku koray dee meel kale miyaa halkaa tal tal layska jeclaan jira qaarad ka qaaradoo fariimaa layska soo diri jira wadii boosaasa dhaafi la waan gartay heesan marka gabadhi ma gaartay eh, marxaladan ku sugnay way way dhegeysanaysaa kolley khasab haye way dhegeysanaysaa Mhm.
way dhegeysanaysaa way arkaysaa marka inaad waxaa rabtaa fariintan xaweyska fariin.
ka ka dhex hesho ay Haye.
marka fariinta way gaaraysaa waxa waxa laga yaabaa markan inaan iyadaba soo fariisiyo v o a oo iyadoo la keento. Waan- waan sugaynaa heesan hilow maxaad ka mid ah eryadeedii een, waxaa ka mid a naf jacayl kugeloo hogaansaday ee sidii hayeyin heryadii ku raro arkiyo ka saaday hoygii oo habeenkii aan hurdaba ledin ee adiga ku helan baana
naf jacayl ku helo hogaansaday sidii hayn heryadii ku raro harkiyo uu ka saaray hooygii oo habeenkii aan hurdabalid adiga ku helan banahaye naf jacayl ku helo hogaansaday sidii hayn heryadii ku raro harkiyo uu ka saaray hooygii oo habeenkii aan hurdaba lidin adiga ku helan banahaye hadiyo goor adiga haybtaadan wilinka umara figa kulule hadiyo goor adiga haybtaadan wilinka umara figa kulule hadmad hadmad hadmad hadmad hadmade hilin doontaa hadiyo goor adiga haybtaadan hilinka umara figa kulule hadiyo goor adiga haybtaadan hilinka umara figa kulule hadmad hadmad hadmad hadmad hadmadi hadma hadmaad hadmaad ii hiilin doontaa eed yeelan doontaa Wahankaaga- weli lama hayo Haa, wahankaaga iyo laabta ii furi ya halbowlaha dhiiga aada habin Ya, Waa- waa- xilli- saad waxaa rabaa gebagabadii maxaad eh, ugu dambayntii maxaad uga tegi lahayd eh, saaxiibada ku dhegaysanaya iyo guud ahaan dee caways washington Aan aada iyo aad baan u salaamayaa een, fanaaniinta soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin dibadda iyo dalkaba dalka iyo dibaddiisa meel ay joogaan aad baan fanaaniinta u salaamayaa saaxiibaday oo dhan aad baan u jeclahay aad baan u salaamayaa fanka soomaaliyeed weligii ha jiro ha joogo kooxda badda casna si gaaraan u salaamayaa oon ka mid ahay anigu dhammaantood sida u dhan yihiin cabdiyaare caaqilka abaan gudcur een, fanaaniinta tobanle deeqsi siman ee nadiiro nayrus aada aamisal oo badweynta laakiin eh, daawud xanfaro intaanan adiguba salaanta aad soo gabagabeyn daanu daawud xanfar waxaan u haystay nin weyn oo balaaya ka dhacday dee odayaashii fanka qaybka ah laakiin taada yartaaba anigu aan ma weyni dhalinyaro ayaan ahay lodkan dhe- dhexe ayaan ahay n dhalinyarada sistamiyada jirta ayaan ahay meelahaas n marka fankayga unbaa weyn Marka dad oo- badan waxaa leedahay ma weyni, hal la ogaado.
Ah, ma weyni adigu adigu xanfar waa nin weyn un ku qor
badan dhulka hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisii dhuxiyo naftaydiyo qalbiga waa ku dheer yahay sidii kubad aan dhalay oo kala dabu jelaystaan barwaqada dhex taaliyo nimcada kuwan ku dhululaay dhinacaygana waxaan jeclaystay inaan barnaamijkan ku soo xidho heesta aanan marnaba ka daalin dhegaysigeeda ee dhulka hooyo ee uu qaado fanaanka daa'uud yuusuf axmed daa'uud xanfar iyada ayaanan ku soo gabagabaynayaa guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan fanaanka iyo weriye cabdulqaadir ookayba aad ayaan u salaamaya guud ahaan dhegaystayaasha barnaamijkanna waxaan leeyahay isma dhaafno
dhammaan dunida lagu nool yugu qiima dheeryahay dhaxan barafaayo laguma oga damac kulaylkeede rabbi baa isugu dheele tiray cimila dheefteed dhayihi jaleeca markudha kama dhergaayaane dhammaan dunida lagu nool yugu qiima dheeryahay dhaxan barafaayo laguma oga damac kulaylkeede rabbi baa isugu dheele tiray cimila dheefteed dhayihi jaleeca markuda kama dhergaayaaye duniga cuntada laga helaan shidaal oo dhigine dalxan subagaadhay oo karuurdhay labiyo jidhka dhirta xabagta laga soo koriyo midhaha dhuumanta dhadhamiyey kuma doorsan karo dowrta dibadeede duni gacantada laga helaan shayna loo dhigine dalxan subagaadhay oo karuurdhay labiyo jidhka dhirta xabagta laga soo koriyo midhaha dhuumanta dhadhamiyey kuma doorsan karo dhowrta dibadeedee dhexdiisaan ku noolaanaya jirgulnaydhiweye dhalintaan waxaan barahayaa dhaqamadoodeye sharafteena wixii dhuminayaa handhaafaleyahay bisa qaranka dheliga ka jira dhibada u taaga dhexdiisaan ku noolaanaya jirgunaydhiweye dhalintaan waxaan barahayaa dhaqamadoodee sharafteena wixii dhuminayaa dhaafaleeyaqay bisa qaranka dheliga ka jira dhiribada u taaga dhaqankiiyo hidaha waan jeclahay u abkayn dhigay waxaa laga dhex xulay diintayada maaha dhalanteeda dhaxalkayda iyo waa sida aniga dhammaanay xikmadeeda sugaantaniyo dhaabadigabaga